wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta fayraska corona ku sheegtay in la diiwaangeliyey laba boqol iyo siddeetan xaaladood oo cusub oo covid nneteen ah siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay warbixinta wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu caddeeyey in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyey gobolka banaadir sagaashan iyo lix qof somalilan waxaa laga diiwaangeliyey toddoba iyo labaatan qof koonfur galbeed afar iyo toban qof puntland boqol soddon iyo saddex qof iyo jubbaland oo toban qof laga diiwaangeliyey waxaana boqol toddobaatan iyo toddoba ka mid ah dadka bukaanada ay yihiin rag halka boqol iyo saddex kalena ay yihiin dumar wasaaradda ayaa xaqiijisay in cudurka halista ee covid nneteen ay saacadihii lasoo dhaafay gobolka banaadir ugu dhinteen saddex qof puntland laba qof koonfur galbeed laba qof iyo somalilan oo hal qof ugu geeriyooday kuwaasi oo ka mid ahaa dadkii qabay cudurka coronavirus sidoo kale warbixinta maalinlaha ee xogta cudurka ee wasaaradda caafimaadka ay shaacisay ayaa waxaa lagu sheegay in soddon iyo lix ruux oo ka mid ahaa dadkii hore ugu dhacay ay ka bogsadeen waxaana tirada dadka ka bogsaday cudurka ay gaarayaan saddex kun sagaal boqol lixdan iyo sideed qof tirada xaaladaha covid nneteen ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay saddex kun saddex boqol labaatan iyo kow qof islamarkaana waxaa guud ahaan dalka ugu dhintay cudurka covid nneteen saddex boqol iyo labo iyadoo cudurka uu u muuqdo haataani inuu kusii baahayo gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya